xildhibaanada koob iyo tobanka ah ee ay dib u celiyeen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka hirshabeelle waxa uu ku leeyahay laba xubnood oo kale ah maxamed cabdulaahi xasan nuux wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo cabdicasiis saalax carmaan oo isagana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle waxa uu go-aankaasi ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka si cad ugu diiday afka madaxweyne cali cabdulaahi cosoble isagoo ka hadlayay munaasabad xalay muqdisho ka dhacday oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayey mudanayaasha labada aqal ee hirshabeelle ka yimid ayuu gaashaanka ku dhuftay diidmada labadaasi xubnood ee jowhar lagu soo doortay isagoo intaasi raaciyey in go-aankaasi aanay gaari karaynin cid aan iyaga ahayn annagu dadkii aan soo dooranay waa naqaan cid aan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durtana ma jirto guddigii doorashooyinka madaxa bannaa heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen waana ay muxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay sidaa darteed waxa waaye dadkii soomaaliya lixdankii iyo ka sii hore iyo wakhti walbo ay doorasho dhacaysay dad wax qabaah waa jireen dad kursiga hadduu u suurageli waayo wax sheeganayaah waa jireen cali cabdulaahi cosoble madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu xusay in xubnaha caasimadda maamulkooda lagu soo doortay ay iyagu ku qanacsan yihiin ergooyinkii u soo codeeyeyna ay weli joogaan cid kalena aanay ka dhegaysanaynin in xildhibaannimadooda la diido annagu dadka aan soo saarnayna waa dad degaanka matali kara oo aan ku qanacsan nahay ergadii soo dooratayna ay joogto cid aannu ka asmacaynahuna haba yaraatee ma dhici doonto xildhibaan aannu soo doorannay in la yidhaahdo ma jiro
labada xildhibaan ee uu muranku ka taagan yahay waa maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo cabdicasiis saalax carmaan ayuu madaxweynuhu shahaadooyinkooda guddoonsiiyey iyagoo qayb ka ah sagaal iyo afartanka xubnood ee labada aqal isugu jira ee jowhar lagu soo doortay cali cabdulaahi cosoble waxa uu soo hadal qaaday xaqa magaalada muqdisho ka maqan ee uu ugu horeeyo midka aqalka sare waxaanu lama taabtaan ku tilmaamay xuquuqda xamar isagoo xildhibaanada la maamuusayeyna kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan sidii muqdisho ay xaqiida u hanan lahayd waana sababta munaasabadda shahaadasiinta xildhibaanada hirshabeelle ka yimid muqdisho ay uga dhacday halka maamul goboleedyada kale ay magaalooyinkii ay doorashada ku qabsadeen ay mudanayaashoodana ku maamuuseen
waana sababta aan caawa halkaan u joogno gobolka banaadir horaan u soconaynaa banaadirna waa ku tumanaynaa xaqiiqda waxa waaye arrintaasoo arrin shaqaynaysa maaha arrinaan aqbali doonna maaha haddaad adinka wakiiladii annaga nagu matalaya labada aqal tihiinna waxaan rabnaa si aan kala har lahayn oo aan kala qaybsan lahayn inaad mar walba had iyo jeer ugu istaagtaan xuquuqda gobolka banaadir annaguna waa idin daba soconnaa waa idin daba fadhinaa codkaad naga rabtaan waad naga helaysaan taageeradaad naga rabtaan waad naga helaysaan laakiin waa in loo istaago waa xaqa gobolka banaadir xaqa gobolka banaadir saddex milyan oo qofood oo ku nooshahay annagu inaan saakay muxuu aha ka lugaynaaho ma yeeli doono balse waxa weeye soomaali ayaa waa caasimaddii dalka soomaaliya ayaa wax ku wadale soomaali ayaa ka dhexaysa yes laakiin yaa waa soomaalida soomaalida ay ka dhexaysa waa soomaalida ogol xaqa gobolka banaadir hirshabeelle waa kii ugu dambeeyey shanta maamul goboleed ee soomaaliya hadda ka jira waxaanu si la mida sida dhigiisa ku guulaystay in uu doorashada xubnaha labada aqale isaga ku abtirsada soo gebagabeeyo jacfar kuukay v o a muqdisho